dad fara badan ayaa ciidamada booliisku xabsiga u taxaabeen muddadii ay ku jireen howlgalka ay ka samaynayeen gudaha magaalada boosaaso taliyaha ciidamada booliiska puntland jenaraal muxiyidiin axmed muuse oo aan khadka telefoonka kula xiriiray xilli uu ku guda jiray howlgal ayaa v o a u xaqiijiyey inay howlgalkan ku soo qabteen tiro ku dhow toban oo ah dadkii wax tahriibin jiray oo ay xabsiga u dhaadhiciyeen sidoo kale tahriibayaal fara badan ayuu sheegay inay ku xidhan yihiin xabsiyada magaalada boosaaso iyo dad ay uga shakiyeen ammaandarrida magaalada boosaaso qaar ka mida tahriibayaasha oo isugu jira rag iyo dumar oo aan kula kulmay saldhigga minjir ee magaalada boosaaso ayaa v o a uga warramay qaabkii ay u soo qabteen ciidamada booliiska iyo halka uu safarkooda tahriibta ahi ku wajahnaa
shamse maxamed cabdi nima aha anakoo jiifanay ciidankoona kor taaganaa aragnay aniga dalka yaman baan u soconay waa kasii socon dalka sacuudi carabi baan u soconay aniga saddexdeeda carruurood
waa gartay marka baddaasaad rabteen adiga ciyaalkaagu inaa martaan ahaa dalka sacuudi carabi aan u soconay sacuudi iyo safarkeeda iyo dhibaatada ka sokaysa hore ma u taqiin hore waan u maray hal mar baan u maray tookadan baa laba ii ah aan maraaya
waa gartay hadda maxaad rajaynaysaa maxaad jeceshahay hadda waxaan jeclahay maadaama booliiska ayna soo qabteen oo oo meeshay badda ii haliigsamayso intaan waddankayna askaiga naqano
waa gartay yaa idin tahriibin lahaa marka oo masuulini ka ahaa oo inta naga tahriibinaya aniga qofta aan ku soo degan waa fahmo anigo isbuurdayna oo galabta maalinta la imaanay galabta imaanay habeennimada waa nala soo qabtay xagee ka timi magaalada jowhar aa imaanay waa gartay imise qof haydeen si qof ah inaan nala soo qabtay xafiiskee laydin ka soo qabtay majis aniga waa soo baxay maadaama oo tahriib uu soo baxay qarab soo guday aniga waa jeclaa inaan sii tahriibo maadaama dad dalkii la celinaan aad iyo aad aan u jeclay dadka leyle muxudiin axmed leyle xagee ka timi degmada yaqshid muqdisho wallaahi siddeed qofood aan ah wiilasha siddeed waayo waa gartay xagee ku socoteen yemen
waa gartay ciidamada xagee idin ka soo qabteen xafiiskee xafiiska eleg xamdi maxamuud nuur xamdi xagee ka timi degmada balcad
waa gartay xagee kusii jeeda waxaa kusii jeedaa yeman waa gartay goorma ayaa safri rabteen
waxaa safri rabnay maalintii habeenk maalinta sabdig inaa nala qaadaa rabo habeenka khamiistina waa nagla soo qabtay askaraa guri nagu soo weerartay waa gartay gurigee joogteen marka guriga waxaa joogna maama fahma waa gartay marka waalidiintiina iyo ehelkiina mala xiriiraysa waa la xiriireen si fiican ayakaana nala soo xiriiriyaye
iyadoo howlgalkani socdo waxaa habeennimadii xalay magaalada boosaaso lagu dilay nin ganacsada ah waxaana taliyaha ciidamada booliisku sheegay in ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen raggii dilkaas ka dambeeyey baaritaan kadibna ay maxkamad horkeeni doonaan faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso